الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا نوحك بلا آية 89 من سورة الحج قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وحين كسو جرني في تفسير سورة الحج ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo tilmaamay oo inoo soo sheegay dadka ahlu sacaadada ah iyo dadka ahlu shaqaawada ah oo ahlu naarka ah halkan waxaa laynoo sheegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo caddaynayaa maa daara beynahum min alkhusuumati dadkaas mu'miniinta ah iyo kuwa kaafiriinta ah wixii dhexdooda dhacay ee dood ah ee ilaahay diinkiisa iyo shaanigiisa iyo cibaadadiisa ay ku doodeen intaa markii laynoo sheego ilaahay wuxuu inoo caddaynayaa subxaanahu wa tacaalaa xurmada beytulcatiiqa ama kacbadu ilaahay uu siiyey guriga ilaahay ilaahay xurmada iyo sharafta uu siiyey iyo dhisitaankii uu dhisay nebiyullaahi ibraahim uu dhisay waxaa kaloo laynoo caddaynayaa kuwa gaalada ah ee mushrikiinta ah sida gaalnimadoodu iyo dembigoodu u wen yahay kuwaasoo dadka ka hortaagnaa can sabiilillaahi wa canilmasjidi alxaraami waddada ilaahay iyo masjidulxaraamka ayay dadka ka hortaagnaayeen haadaani qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi haadaani labadaani khasmaani weeyaan fariiqaani waa laba fariiq laba jamaaco laba kooxood oo khasmaani doodaya laba kooxood oo doodaya dood murmaya wey haadaani khasmaani khasmaanidu macnaha waxay sifo u tahay jama fariiqa fariiqaani waa jamaacataan waa laba jamaaco oo khasmaani mukhtasimaan murmaya oo doodaya labadaas kooxoodna waa fariiqulmu'miniin oo mutaqiinta ah iyo fariiqii gaalada ahaa oo mujrimiinta ahaa wey arrinku marka waxa weeye dadka ahlu adyaanka oo diinaha la xidhiidhay waa iyagii lix qolo ahaa shan waa isku meel oo diinkoodu waa diinulkufri oo waxa weeyaan nebi maxamed iyo qur-aankii bay ka gaaloobeen qolana waa mu'miniintii kuwaas kooxaha shantaayo hal meel laga soo qaadayo iyo kuwii mu'miniintahaa doodii dhex madhay weeyaan haadaani kuwaani labadaani labadan fariiq khasmaani fariiqaani khasmaani wey kuwaasoo ikhtasamuu doodeen macnihii baa la fiiriyey jamac ahaanta labadii fariiq ama labadii jamaaco baa ikhtasamuu wowdaas ikhtasamuu dooday fii rabbihim fii diini rabbihim fii rabbihim fii diinihi ayay ku doodayaan iyo wa cibaadatihi iyo wa shanihi ikhtasamuu doodeen fii rabbihim fii diini rabbihim rabbigood diinkiisa waa min ajli diinihi min ajli illaahi wa diinihi ilaahay dartiis iyo diinkiisa bay ka doodayaanoo kuwana waa sugayaan kuwana waa anfinayaan oo waa diidayaan imaamu mujaahid wuxuu yidhi waa qolada mu'miniinta koox weeyaan kuwa kaafiriintana waa kooxda labaad mu'miniintu waxay doonayaan nusrata diinillaahi ilaahay diinkiisa inay u nusreeyaan gaaladuna waxay doonayaan idfaa'a nuurillaahi ilaahay nuurkiisa inay baktiyaan oo damiyaan labadaa kooxood wey aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi dagaalkii beder dadkii isku soo mubaarasooday qeybta mu'miniinta waxaa ka soo baxay xamse oo nebiga adeerkiisa iyo cali ibnu abi aalib iyo cubayda ninkii la dhihi jiray qolada gaaladaana saddex nin baa ka soo baxay oo ninkii cutbo la dhihi jiray iyo shayba labadaas waa ilmo rabiica iyo weliid ibnu cutba saddexdaas saddexdaas weeyaan waa iyaga sayid cali uu leeyahay ilaahay hortii ku dadka u horeeyo fadhiisanaya oo waxaan ahay buu yidhi macnaha inta halkaas fadhiistaan dooda oo kuwaa la doodaya kuwaasna gaaladay matelayeen kuwaana xaggii mu'miniinta ayay ka socdeen labadii qolaa la kala caddaynaya marka ilaahay wuxuu yidhi faaladiina kuwa kafaruu gaaloobay qudicad waa la jaray waxaa loo gooyey lahum iyaga hiyaabun dhar dharkaasoo min naarin naar xaggeed ka ahaaday waaba loo sii jarayba qofku marka uu dhar doonayo inuu tasho ama uu gato waxaa loo gooyaa qudicat waxa weeye qudira waxaa loo qadaraa lagu jaangooyaa lala ekaysiiyaa mare uu qaadan karo tilmaamanayaa intaasoo waxaan rabaa mitir intaasoo lambarka intaasa noocaasoo kale waa iyada dadku ay dharka ku gataan kuwa marka gaalada ah qudicat waxaaba la gooyeyba maadigaasaa laga cabiray waa litaxaqiqi wuquucihi horaaba waaba loo diyaashayba waa loo jaray waa loogu jaangooyey mid kasta oo gaala jirkiisa mare la-eg baaba loo sii jaray qudicat lahum waxaa loo jarjaray loo gooyey hiyaabun dhar dharkaasoo min naarin naar xaggeed ka ahaaday naarta markay galaan bay gashanayaan dharkaa weeyaan naartiibaa marka dhar lagu shabahay dhar baa lagu shabahay naartaasaa iyaga dhar u ah weeyaan sida dadku dhar u xirtaan iyagu naartaasaa dhar oo kale u noqonayso qudicat bimacnaa khiidat waxaa loo tolay oo lagu jaangooyey oo lala ekeysiiyey hiyaabun lahum iyaga hiyaabun min naarin weya marka way qaadan doonaan weye kaannamaa iyadoo ayba baa laga cabiray waxaana looga cabirayaa maadigaas wax dhacayoo kaleo ka dhigan yahay mar hadduu xaqiiqo yahay inuu sidaa ku imaanayo yusabu waxaa la shubayaa min fowqi ru'uusihim madaxyaashooda dushooda alxamiim biyaha xamiimka la yidhaahdo xamiimku waxa weeyaan biyaha kulaylka meesha u dambeeya ka gaaray karkaridda iyo kulaylka biyaha ka gaaray meesha u dambaysa biyaha weeyaan xamiim weeyaan biyahaas baa madaxa looga shubayaa alxamiim almaa lxaaru wey naar biyo lagu kariyey oo jahannamo la saaray biyahaas baa madaxa looga shubaya sida shaawarka iyo biyaha lagu qubayso oo kale biyahaasaa lagu shubaya yusharu xaal lagu dhalaalinayo bihi xamiimka u celi bihi xamiimkaas maash baa lagu dhalaalinayaa fii buduunihim ku sugan caloolahooda wax allaa wixii calooshooda ku sugnaa markii biyaha madaxa laga saaro wixii calooshooda iyo gudahooda iyo uurkujirtooda ku jiray baa dhalaalaya macnaha weeyaan waljuluudu watuxraqu ljuluudu waxaa kaloo la gubayaa maqaaradiina waa la gubayaa waljuluud maa fii buduunihimtaa inaa ku xidhin baa la dhalaalinayaa yusharu xaa lagu dhalaalinayo bihi xamiimkaas maa shayga fii buduunihim caloolahooda ahaaday dhexdooda iyo waljuluud marka dee juluudka waxaa la yidhi ha loo soo qadaro maadaama isaga aan la dhalaalinaynin sidii ma garanaysaa min baabi calaftuhaa tibnan wa maaan baaridan xaggii naxwaha sidaasoo kale ha laga dhigo oo waljuluudu wa tuxraqu ljuluudu maqaaradiina waa la gubayaa wey sidaas baa dhacaysa marka naartaani saamaynta ay saamaynayso xagga daahirka kore qofkan gaalka ah sidaasoo kale xagga baadinka gudihii u saamaynaysa oo kaba sii daran tahayba oo waxaa la yaqaanaa dabku meesha uu gubo qofka meeshan daahirka ah uu ku dhegay baa muuqata laakiin iyaga maca gudihii buu gaarayaa dabkaas cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi radi allahu canhuma dhibic ka mida biyahaas haddii buuraha adduunka la dul saaro la adaabathaa way dhalaalin lahayd buurtoo dhan baa dhalaali lahayd waxaa kaloo la tilmaamay xamiimkaas markii madaxa looga shubo gudihii buu gaaraya iyo joofkoodii iyo gudahoodii buu gaaraya markaasaa calooshii wixii ku jiray labada gomadood dhexdooda gadaal bay ka ka baxayaan markaasaa mintaa keliya maa misna lagu soo celinaya cadaabkii misna waa baxaya midna waa lagu soo celinaya waa lagu wadaya xadiidka imaamu tirmidi uu soo saaray uu yidhi xasanun saxiixun qariib uu ka cabiray wey naartaasi siday muuqaalka daahirka kore u saamaynayso sidaasoo kale waxay u saamaynaysaa xaggii baadinkii iyo gudihii mindhicirkii iyo xiidmihii iyo calooshii iyo wixii ku jiray waa aayadda qur-aanka ayad ahayd wasuquu maaan xamiiman faqadaca amcaa'ahum sidaasoo kale suuratu muxamed yusaru bihi maa fii buduunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid ilaahay wuxuu yidhi walahum waxaa u ahaaday oo ay leeyihiin maqaamicu dubbayaal uro ulaha burisyadaayoo kale oo burka oo kale ah taasoo min xadiidin ka samaysan bir ama waxaa la yidhi walahum maqaamicu siyaamun jeedallo bay leeyihiin oo min xadiidin bir xaggeed ka ahaatay jeedallo birah ama waa ulaha burarkaayoo gaagaaban oo xooga badan oo dubbayaasha oo kale dabadiisa shabbahaya maqaamicdaasay leeyihiin maqaamicdaasoo min xadiidin ka ahaatay xadiid iyo bir xaggeed ka ahaatay taas bay leeyihiin taas baa lala dhacayaa waa lagu garaacayaa waa leeyihiintu waxa weeyaan waa lagu garaacayaa waa lala dhacayaa iyagoo naarta ku jira ayaa dubbayaal iyo burar bir ka samaysan ayaa lala dhacayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa low anna miq macan hal bur oo min xadiidin xadiid ah oo taa ka mida dhulka haddii la keeni lahaa oo jin iyo insi isku yimaadaan inay kor u qaadaan halkaa dubbe halkaa bur inay kor u qaadaan maa aqalluuhu min alardi dhulka kama fujin kareen jin iyo insi hadday iskugu yimaadaan fajtamaca lahu haqalaan buu ahaa haqalaanku hadday iskugu yimaadaan dhulka kama rujin kareen bahalka culayskiisa taas baa lala dhacayaa malaa'ig baa haysade xadiidka imaamu xaakim baa warinaya mustadrag wasaxaxahu wasakata calayhi dahabiy xadiidka noocaas baa isaguna yimid burarkaasaa lala dhacaya dabku markuu ku holco oo saas usoo kor noqdaanoo kar dhaafaan baa lagu dhufanayaa burarkaas markaasay gadaal waxay u noqonayaan sabciina khariifan toddobaatan dayrood toddobaatan sanay ka dhigan tahay baa gadaal naarta loogu riixaya ilaahay baan ka maangalna ilaahay wuxuu yidhi kullamaa araaduu mar allaaliya markay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naartaa xaggeeda min hammin ka bedel min hammin haada ka bedel an yakhrujuu inay baxaan minhaa xaggeeda min hammin inay ka baxaan minhaa inay ka baxaan min hammin inay ka baxaan uciidu waa la celinaya murugtaa inay ka baxaan markay domcaan iyo shiddadaa naarta uciidu waa la celinahayaa fiihaa naarta dhexdeedii baa lagu celinaya amaakintii baa gadaal loogu riixayaa wey waa dubayaasha inta lagu dhuftay gadaal u riixaya toddobaatankaas sano ama dayrood waduuquu cadaab alxariiqi waa maxay wa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi gubashada iyo naarta iyo kulaylka cadaabkeeda dhadhamiya waa cadaabu jahannam almuxriq ee waxgubaya ee aada beenin jidheen kaa dhadhamiya baa la leeyahy haddaba ilaahay markuu inoo tilmaamay wixii gaalada loo diriyaariyey ee cadaab iyo halaag ah waxaa ilaahay inoo sheegayaa mu'miniinta wixii loo diyaariyey oo hawaab iyo janno iyo wanaag ah ayaa laynoo tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ina allaha ilaahay dhe ina allaha ilaahay yudkhilu waa gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal faleen asaalixaati acmaasha wan wanaagsan la yimid jannaatin jannooyin baa ilaahay gelinaya jannaadkaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal taxta ashjaariha wa qusuuriha qasriyada jannada ka dhisan iyo daaraha dheerdheer iyo geedaha meesha ku beeran hoostooda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal webiyaashii la yaqaanay weeye macruufka aha oo khamrada macaan iyo caanihii fiicnaa iyo biyihii nadiifka ahaa iyo malabkii saafida ahaa waxaas ay la soconayeen jannaadkaas baa la geynaya yuxallowna waa la biladaynayaa waa la qurxinayaa fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira jinjimo xaggeed jinjimo ayaa loogu biladaynayaa jinjimahaasoo min dahabin dahab xaggii ka ahaaday malaa'ig baa waxay u xiraysaa jannada dhexdeeda asaawir dahabiye ah qurux baa looga dhigaya waa lagu qurxinaya rag iyo dumar ma kala leh markaa dahabkaa iyo xirashadaas ma aha mid dumarka ee ku khaasa sida adduunka oo kale yuxallowna fiihaa min asaawira oo min dahabin iyo walu-lu-an min asaawira xagga maxalka kaga cadafoo taas baa xagga maxalka nasbaaya min asaawira asaawira iyo walu-lu-an baa loogu qurxinayaa lu-lu waa lagu karaamaynaya wa libaasuhum libaaskooda iyo dharkoodu fiihaa xaalow ahaaday jannada dhexdeeda xariirun xariir weyn xariirtaasna rag iyo dumar waa loo ogolyahay ma aha xariirta maanta ragga loo diidan yahay oo kale wa libaasuhum libaaskooda iyo labiskooda fiihaa dhexdeeda fi ljanna weeyaan xariirun xariir weeyaan waa dharkaas ajaa'ibkaadoo quruxda badan oo jirka u roon oo nadiifkaado wasaqda aysan qabsanaynin taas bay leeyihiin xariir ha ahaadee maaha xariirta adduunka oo kale ee waxa weeyaan waa xariir ka saraysa oo ka caji badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuduu waa la hanuuniyey dadkaa wanaagsan oo jannada jooga ila ayibi baa lagu hanuuniyey kii wanaagsanaa xaggiis oo min alqowli ka ahaaday kii wanaagsanaa ee ayibka ahaa oo min alqowli ila alkalaami ayibi hadalkii wanaagsanaa ayaa lagu hanuuniyey qowlka naafica ah ayaa lagu hanuuniyey jannada dhexdeeda laqwi ma jiro ee kadib iyo been ma taal wahuduu ila ayibi min alqowl ayaa lagu hanuuniyey kan kii wanaagsanaa oo min alqowli ku bayaansan qowl xaggii ka ahaaday kaas ayaa lagu hanuuniyey dadka ahlu jannada ah oo ilaahay halkaa ku maamusay taas baa la siinaya wahuduu ila ayibi min alqowli kaas muxuu yahay qowlkaa lagu hanuuniyey waxaa la leeyahay waa hadalkii ahaa alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah wa awrafna alarda natabawa'u min aljannati xayu nashaa taas baa lagu hanuuninaya waxaa kaloo la yidhi waxaa weeyaan kan lagu hanuuninayo qowlka ah laa ilaaha ila allah wahuduu ila ayibi min alqowl kii wanaagsanaa ee qowlka ka ahaaday ayaa lagu hagayaayoo lagu toosinayaa oo lagu hanuuninaya ama waa alxamdu lilaahidaas ama waaba qur-aanka kariimka ama waa bishaaraad iyo khayr waxyaalahaas alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan iyo wixii la mid a wahuduu ila ayibi min alqowm wahuduu waa la hanuuniyey ilaa siraadi alxamiid allaha xamiidkaa siraadkiisa iyo waddadiisa ayaa lagu hanuuniyey waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay waa min idaafati almawsuuf ilaa sifatihi wahuduu ilaa siraadi alxamiid ila siraadi almaxmuud waxaa lagu hanuuniyey siraadkii waddadii la mahadinayey waana dariiqa jannada weeyaan waddadaa jannada ee hagaagsan ayaa lagu hanuuniyey weeyaan taas baa lagu toosanayaa oo ilaahay ku maamuusaya subxaanahu wa tacaala wahuduu ila ayibi min alqowl wahuduu ilaa siraadi alxamiid ina aladiina kafaruu waxaa laynoo tilmaamayaa dadka mushrikiinta ah ee gaalada ah jaraa-imtii iyo dembiyadii waaweynaa ay la yimaadeen qaybo ka mid ah ayaa la sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobe innadaa khabarkeedii waa maxduuf waa la soo qadarayaa ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wayasudduuna duudaya mancinaya annaasa bay ka dhigantaa dadka can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ka mancinaya waalmasjidi masaajidkiina ka mancinaya masaajidkii alxaraam xaraamka ahaa almasjid alxaraam inay yimaadaan oo ay gutaan acmaashii la guto halkaa marka la tago kuwa dadka ka hortaagan kuwa noocaas oo nebi moxamed xaquu la yimid ka gaaloobay oo kafaru ah ina aladiina kafaruu nebigiina diiday calayhi salaatu wasalaam mu'miniintiina u diiday masjidulxaraamka inay camalkii gutaan waa iyadii loo diiday caamal xudaybiya sanadkii xudaybiya inay nebiga iyo saxaabadu galaan xaramka marka wayasuduuna baa laga cabira mudaaricaasaa laga cabira si ou istimraar u tusiya istimraar waxay ka dhigan tahay shanigooda gaalada weligeedba waxaa ka mid a waddada ilaahay inay dadka ka hor istaagaan oo ka manciyaan wayasuduuna iyo masaajka ilaahay iyo walmasjid alxaraam alladii masjidu xaraamkaasoo jacalnaahu aanu ka yeelnay hu masaajkaas linnaasi xaal u ahaaday sawaa'an aanu ka yeelnay mafcuulkii labaadu jacala haddaa ka dhigtay mid ay ku siman yihiin alcaakifu midka ku negi oo deggan fiihi dhexdiisa ay ku siman yihiin iyo walbaadi midka reer baadiga ah midka reer baadiga ah walbaadi midka reer baadiga ah midka macnaha soo galay wey masjidu xaraamka waxaa ku siman oo aan kala xigin kan ma garanaysaa awal joogay alcaakif baa la yidhaahdaa muqiimka iyo walbaadi kan kan baadiga ah oo markaas baadiyaha ka soo galay albaadigaas waxaa la yidhaahdaa waa midka alqaadim min albaadiyati baadiyaha midka ka soo galay meel ka yimid macnaha baa looga jeedaa mise xaraamka waa u siman yihiin kaannamaa kii weligii deganaa ka awoowe ka awoowe iyo maanta adigu markaa tegtid waa simantihin isku mid baad tihin walbaadi marka ilaahay wuxuu ka dhigay meeshaas meel cibaado loo aado oo dadku ay ku siman yihiin khaarijka kii ka yimaado iyo kii daakhilka joogaba waman marka masaajidkaas kuwa sidaa samaynaya jawaabkii baa lagaa rabaa marka khabarkii baa lagaa rabaa innada kuwa sidaa samaynaya nudiqhu waxaanu dhadhansiinaynaa min cadaabin aliimin soo qadaro oo laga fahmayo aayadda aakhirkeeda ama waxaa soo qadaran kardhaa mucadabuuna kuwa noocaasa kuwa la cadaabayo wey ama waxaa soo qadaran kardhaa kuwa noocaasa khasiruu way khasaareen ama waxaa dhihi kardhaa halakuu kuwaasi way halaagsameen intaa iyo wixii la mida ka adoontid ayaa khabarkii ridi karaysaa innada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yurid qofkii doona fiihi masaajidkaa dhexdiis qofkii doona damca maxay muraada maa-un muraad oo xun xumi qofkii doona mafcuulkii baa meesha maxduufa waman yurid qofkii doona fiihi masjid xaraamka dhexdiisa muxuu doona muraada ma muraad un muraad xun ah qofkii doona biilxaadin xaal uu ku sugan yahay ilxaad iyo iilashu bidulmin xaal uu ku sugan yahay dulmi labadanba axaalaysid biilxaadin xaal uu ku sugan yahay bidulmin xaal uu ku maran yahay qofkii isagoo xaramka jooga macsiyo damca hadda waa sameeye laguma dhihin yurid baa la yidhi qofkii damcoo doonoo hamigaasi ku soo dhaco oo niyeysta xume isagoo halkaa jooga nudiq waanu dhedhansiinaynaa hu isaga nudiqhu dhedhansiinayn min cadaabin cadaab xaggiis cadaabkaasoo aliimin xanuun badan qofkii xaramka xumaan la damca sayi-o la damca cadaab aliimoo xanuun badan ayaa loo ballan qaada waxaaba la leeyahay xaramka xasanaadka waa iyada la laalaabo meel kasta qofku markuu xasanaad la yimaado meesha keliyaoo sayi-aadka la laalaabo qofku hadduu dembi la yimaado dembiga loo jibjibaarayo waa xaramka lagu leeyahy haddaan loo jibjibaarinna dembigiibaa dembi weyn oo ballaaran oo culus baa looga dhigayaa kow haddii loo qoro kowdiibaa kow weyn ah oo dembi weyn ah baa loo qoray culimadu waxay leeyihiin qaarkood biilxaadin bacdaa saliya towkiid inta laga dhigo mafcuulka iyada ha noqoto waman yuriid qofkii damcaad doona fiihi xaramka dhexdiisa biilxaadin ilxaadan qofkii damca bidulmin xaalu ku maran yahay dulmi iyo xume iyo xadgudub nudiqhu dhadhan siineen min cadaabin cadaabkaasu aliimin marka markaa halkaa tagtid tegiddaasi haddaan qofku dulmiga iska ilaalin oo xumaha iska ilaalin oo niyadiisa saafi yeelin oo ikhlaasiya ilaahay darti ka dhiginin ee laga yaabo isagoo meeshii joogo inuu xumihii sameeyo ama go-aansado waxba tegidiisii ma tarayso waxaa lagu leeyahay qofka halkaa xumaan damcaba aayaddan baa saa u tilmaamaysa qofku waa inuu is-ilaaliyo qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo niyadiisa iyo hamigiisa iyo iraadadiisa waxaasoo dhan waa inuu ilaaliyaa lagu leeyahy waid bawahnaa liibraahiima makaana albeyt anlaa tushrik bi shaya qolu fiirsa halkan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim baa lanoo laynoo ka sheekaynaya waxaad ka sheekaysaa wadkur waxaa ka sheekaysaa id wakti bawa'naa aanu caddaynay liibraahiima nebi ibraahim aanu u caddaynay makaana albeyti beytka booskiisa aan u caddaynay kacbada booskeeda meesheeda markaanu ku ilhaaminay oo aanu u caddaynay ama wa id waktigii bawa'naa aan ku ilhaaminay bawa'naa markaanu ku noqnoqosiinay ku celcelinnay u caddaynay nebiyullaahi ibraahim noqnoqodkaas haddii la yidhaahdo nebi ibraahim xaggaa yashaan buu ka imaanaya halkaanu imaanay aanu u caddaynay makaanalbeyt maxaa la amra marka amarnaahu bay ka dhiganta waxaanu amar allaa tushrik ha shariig yeelin bi aniga shay-aa shayna hayla wadaajin gurigaa dhis baa layidhi ilaahay ilaahay darto u dhis magacayga ku dhis allaa tushrik bi shay-a wadahir dahir beytiya gurigaygana waxaa u dahirtaa lidaa'ifiina kuwa dawaafaya iyo walqaa'imiina kuwa qaa'imiinta ah kuwa salaada u taagan iyo kuwa dawaafaya waalqaa'imiin iyo walrukaci kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan waa maxay rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam waa arkaantii salaada macnuhu muxuu noqday kuwa tukanaya qaar waa taagan yihiin qaar waa rukuucsan yihiin qaar waa sujuudsan yihiin qaar waa dawaafayaan acmaashaasaa meesha ka socoto arkaantan waxaa kuwaan hadda arrimahan loo cabiray baa layidhi waxa weeyaan arkaanta salaada kuwa ugu waaweyn wey qiyaamka iyo rukuuca iyo sujuudka iyo arrimahaas waadin fi nnaas waqulnaa lahu waxaan kaloo u niri soo qadaro adin ogeysii fi nnaasi dadka dhexdiisa bilxaji dadka xajka ogeysii oo xajka ugu yeer guriga ilaahay inay yimaadaan oo waxaa la yidhi markau dhammeeyey kacbada dhisideeda waxaa la yidhi nebi ibraahim ow dhawaaq dadka ugu yeeri markaasuu yidhi codkaygu ilaahayow muxuu ka gaarayaa ummaddan markaasaa waxaa ilaahay yidhi odugu ogeysay hanagaa gaarsiinayne markaasuu buurta la yidhaha jabeer abi qubays oo hadda uu meesha ku yaal intou koray uu dhawaaqay oo yidhi dadow ilaahay xaj buu idinku faral yeelay ee xajiya markaasay ajiibeen labbayk allaahumma labbayk iyagoo dhabarrada aabbayaashood iyo raximka hooyooyinkood ku sugan ilaahay baa og sida u gaarsiiyey codkaasoo iyagu ay u garteen hawla innaga inoo taal maaha ya-tuuka way kuu imaanayaan waadin fi nnaasi bilxaj ogeysii ya-tuuka way kuu imaanayaan rijaalan xaal yihiin kuwo lagu leey oo lugta ku soconaya gomadaha wa calaa kulli daamirin xaalay ku dul sugan yihiin mid boglaalan dhammaantii xaalay ku dul sugan yihiin oo ay saaran yihiin kuwa bogu laalan yahay geel sida meel fog inta laga soo raacay oo laga soo kaxaysay bogu saa u laalan yahay oo soo caatoobay oo soo gaajooday oo safar dheer lagu soo galay oo masaafo dheer soo gooyey ya'tiina daamirka ka sifee wa calaa kulli daamir daamirkaasoo ya'tiina imaanaya min kulli fejin fej iyo dariiq dhammaantii kaasoo camiiqin fog dariiq kasta oo baciida oo fog ayay ka imaanayaan daamirkaasoo ya'tiina imaanaya min kulli fajin camiiqin waddo kasta oo fog basaaf meel kasta oo dheer marka waa geelii geelii baa lagu soo xajinayaa waa la soo raacayaa hal meel fog baa looga imaanayaa masaafo dheer markaas yaatuuka rijaalan soo lama dhihin halkaa ku xiro liyashhaduu maxay u imaanayaan liyashhaduu inay xaadiraan dadkaasi manaafica manaafic oo lahum iyaga u ahaatay waa la nakireeyey manaaficda waa manaafic khaasa weeyaan oo meeshaa keliya laga helayo iyo cibaadadan manaafic diini ah iyo manaafic dunya dunyawiye ah oo aan meel kale iyo cibaadaadka kale laga helayn baa xajka laga helaa manaafic diiniye ah iyo mid dunyawiye ah labadaba ama labadaba ilaahay qofka iskugu daro liyashhaduu inay xaadiraan manaafica oo lahum iyaga u ahaato oo wayadkuruu ayna xusaan isma allaahi ilaahay magaciisa in ay xusaan fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macluumaatin macluumaad oo la yaqaan maalinta tobnaad iyo saddexda maalmood oo ka dambaysa inay magaca ilaahay xusaan calaa maan ay ku dul xusaan rasaqahum ilaahay ku arsaaqay oo min bahiimati lancaami nicmooleyda mayeeraankeeda ah mayeeraanka xoolaha hadiyooyinkii udxiyooyinkii waxyaalihii noocaasa ilaahay bay ugu dul xusayaan geelii iyo lo-dii iyo arigii iyo waxaas baa la qalayaa magac ilaahay baa lagu gowracayaa markaasaa waxaa la yidhi fakuluu cuna minhaa xaggeeda hilbaha udxiyada ah wax ka cuna hilibka hadduu sunno yahay madabka imaamu shaafici waxbaa laga cunay karaa waa iska sunna fakuluudu hadduu hilibku uusan ahayn laakiin hilib waajiba uu yahay sunno ahayn qofku inuusan wax ka cunin weeye madabka imaamu shaafici weeyaan madaahibta kale iyagoo aragtiyo kale iyana qabaan wa adcimuu quudiya amarkan isagu waa waajib wa adcimuu quudiya albaa'isa midka baa'iskaayo baasaysan baa'iska ah bu'sigu ka muuqdo iyo dhibaatadu alfaqiira ee faqiirka aan waxba haysan albaa'is bu'sigu midku ka muuqdo wejigiis iyo dharkiis alfaqiir ee faqiirka ah kaas waxa waa laga yaaba faqiirku in dharkiisa iyo wejigiisu nadiif yihiin waxnana uusan haysan kaas quudiya baa layidhi oo u dhiiba xoolihii iyo hilbihii iyo nidaamkii iyo wixii a meesha ma garanaysaa keenteen quudiya baa layidhi welina qisadii way socotaa darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab